wasaaradda beeraha maamulka somalilan oo kaaladaas hay-adda g iz iyo magaalada hargeysa qabatay kulan ka falanqeeyay siyaasadda suuqgeynta waxsoo saarka beeraha taasoo diiradda laga saarahaya sidii dadka beeraleyda iyo on heli lahaayeen suuq faylan marka usoo dalaga goha kulankii weliba ku qeyb galay qaar ku mid a beeraleyda iskaashatada iyo khubro ku dareertay hay-adaha ku shaqeeya arrimaha beeraha iyo ona ka tala biyayaan caqabadaha beeraleyda haysata ana ku mid ay ku qeybgalayaalka kulanka iyo meelasi weliba iyo ka bandhigana sida beeraleyda suuq lanka helo koraa si wada ognahayba siyaasaduhu waa aasaaska ama seeska marka wax la aasaasayo markaa siyaasad la-aan ama jiha iyadoon loo samaynin waxba toona waxba lagama qaban karo markaa muhiimadeedu waxay tahay uun caqabada ka haysata suuqyada beeraleydiina hadday noqoto kii koowaad ee soo beerayay ilaa iyo ka ugu dambeeya isticmaala jayinkaas inaynu caqabadiisa ka saarno caqabadana aynu kaga bixi karno inagoo siyaasad iyo system lagu hago aynu u samayno siyaasado way jiraan waana marka laysku daro siyaasadaha iyo lowiska waa sagaal laakiin inta abruufka ah unbaa mid ah marka insha allah inta kalena waxaan rajaynaynaa in laynoo abruuf gareeyo ay golaha wasiirada iyo baarlamaankaba inoo maraan haddii ilahay idhaahda waxaan rajaynayaa inuu wax weyn inaga taro mashaariicyadeena soo socota hirgelintooda ka faa'iidaysiga lacagaha layna siiyo ka faa'iidaysiga hay-ad dowladdu ay ku bixisa lacagaha waxqabadka kulligood wuxuu markaa wada waafaqayaa uu hagaajinayaa ee wuxuu aabbaarayaa bolosiskii ka jiray iyo meelihii laga doonayay in wax laga qabto marka dadkii ka soo qayb galay ee muxuu ahaye ka shaqeeyey bolosigaasi iyo dadkii soo abaabulay dhammaantood waa waa mahadweyn ayaa loo celinayaa ciid cumar oo ku dareeray hay-adda g izad iyo dhiniinkiisha sharaxi muhiimadda iyo kulankan qobdeen oo kiyadeen in waxsoo saarka gudaha xoogga la saaraa si iska filnaasho landeera kasoo qaybgalkiinu muhiim buu noo yahay waayo wixii aan qornay aan soo wadnay muddada saddexda bilooda ayaa nala eegaysaan oo odhanaysaan waxaasi waa ku fiican tihiin waxaana waa ku daraysaan maantana aa odhanaysaan marka intaa ka saartaan faradheedkale iyo hawsha wada yaasmiin xasan saciid agaasimaha suuqgeynta wasaaradda beeraha maamulka somalilan iyo weliba iyo sheegd inti lambaa inti fikirada walka orela kabeerey inta kulanka usu dareera si lan sameeya siyaasadda suuqgeynta beeraleyda haddii ay madaragtay siyaasaddaasi inoo hirgasho waxay naga caawin doontaa inaynu ka helno faa'iidooyinta togan sida isku xidhka suuqyada iyo beeraleyda kobcinta awoodaha suuqa inaynu helno maadaragtay adeegyo taya leh dhiirigelinna way u samaynaysaa wax soo saarka taas oo kor u qaadaysa dakhliga nolosha beeraleyda ah iyo horumarinta suuqa gudaha iyo kuwa dibaddaba kolley hawshan dee horead usoo wadeyn marka waxaan rajaynayaa contribution fiican madna siin doontaan valdationkeeda xilliyadan markii la diiray hay-adaha ku shaqeeya arrimaha horumarinta beeraha iyo beeraleyda siyaan talooyinka eedan sida iyo waxsoo saarka kiisha iyo horumariya korona inkastoo caqabado badan iyo weli haysta beeraleyda soomaaliyeed